habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabtiga lix iyo tobanka bisha may sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee todoba iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dotcom iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaab idaacaddan caawa waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka mid noqotay lix iyo toban waddan oo afrika ah oo ka faa'iidaysan doona mashruuca xarigga internetka ee to africa ee noqonaya kan ugu weyn ee qaaradda wuxuu keenayaa capacity weyn oo yurub ka soo baxaysa ama dunida inteeda kale ka imaanaysa taas oo noqonaysa in dhaqaalihii waddanka ama waxa la yidhaha digital economy ama dhaqaalaha digitalka inuu kor u kaco qiimaha wuxuu hoos ugu dhici doonaa inta hadda uu joogo boqolkiiba shan boqol ayuu hoos u dhici doonaa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan kaga hadlayno sida coronavirus uu u saameeyey dhaqaalaha dhalinyarada ku shaqaysta bajaajta iyo halista caafimaad ee ay ku dhex shaqeeyaan waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid-19 ee adduunyada barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
lisyaanka buga oo ah nin lagu tuhunsan yahay xasuuqii dalka ruwanda islamarkaana ku eedaysan in maleeshiyaad uu maalgeliyey ay xasuuqeen dad gaaraya siddeed boqol oo kun oo qof ayaa maanta oo sabti ah lagu xiray meel u dhow magaalada caasimadda ah ee baris kadib shan iyo labaatan sano oo uu baxsad ahaa sidaasina waxaa xaqiijiyey wasaaradda cadaaladda ee faransiiska kabuga oo ah siddeetan iyo afar jir ahaana ninka loogu doonista badan yahay ee ruwanda islamarkaana lagu doonayay madaxiisa lacag dhan shan milyan oo doolarka maraykanka ah ayaa ku noolaa guri ku yaala xaafad ka tirsan magaalada baris isagoo isticmaalayay aqoonsi been abuur ah sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wasaaradda cadaaladda faransiiska wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in kabuga ay soo qabteen ciidamada jandarmaariga ee faransiiska aroortii hore ee maanta kabuga oo ahaa ganacsado u dhashay qowmiyadda hutu ayaa lagu eedeeyey in maleeshiyaad uu maalgeliyey ay muddo boqol maalmood gudahooda ku xasuuqeen ilaa siddeed boqol oo kun oo qof oo isugu jiray qowmiyadda tuudsiga iyo weliba dad hutu dhexdhexaad ahaa sanadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii xarigan ayaa waddada u xaaraya in kabuga lasoo taago maxkamadda raxafaanka ee baris iyo weliba in loo gudbiyo maxkamadda caalamiga ee the hague saynis yahanada ee cilmi baarayaasha dunida ayaa ku shaqaynaya si xawaare ah taasoo ay ku doonayaan inay xal ugu helaan cudurka covid sagaaliyo toban laakiin madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegay jimcihii in cudurkan safmarka ah guul looga gaari karo oo qura in si siman loo qaybiyo daawooyinka iyo tallaalka agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka tedros adanan ayaa ka digay in habkii qaybinta ee soo jireenka ahaa aysan dabooli karin heerarka loo baahan yahay si daawooyinka iyo tallaalka loogu gaarsiiyo dunida oo dhan wuxuuna sheegay in haddii aan la helin wada shaqayn guud oo dunidu ay ka samayso la dagaalanka covid sagaaliyo toban ay khatartu weli ahaan doonto mid jirta dhanka kale in ka badan laba boqol oo milyan oo qof oo ku nool afrika ayaa laga yaabaa inay qaadaan cudurka coronavirus sida ay sheegayso daraasad ay soo saartay hay-adda w h o ilaa boqol iyo konton kun oo qof ayaa cudurkan coronavirus ugu geeriyoon karta qaaradda afrika haddii aan tallaabooyin deg deg ah la qaadin ayaa lagu yidhi daraasadda w h o oo sidoo kale sheegtay in meelaha qaar ee dunida ay tirada kiisaska cusubi hoos usii dhacayaan waxaa jira walaac ah in waaxyaha caafimaadka ee dalalka afrika aanay awood u lahayn inay la tacaalaan kiisas badan oo ah dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ugu dambayntiina shirkadda diyaaradaha ee ethiopian airlines ayaa u weecinaysa diyaaradaheedii rakaabka ahaa inay noqdaan kuwo xamuul ah si taasi ay uga caawiso shirkadda kasoo kabashada hoos u dhaca dakhligii kasoo xaroon jiray rakaabka sababo la xiriira cudurka coronavirus madaxa shirkadda ethiopian airlines towalde gebre maryam ayaa sheegay jimcihii in shirkadiisu ay labaiyo labaatan diyaaradood oo nooca rakaabka ah u bedelayso kuwa xamuulka daabula mid ka mid a injineerada shirkadda ayaa sheegay inay ku qaadanayso ilaa lix iyo soddon saacadood in laga saaro kuraasta rakaabka ah ee diyaaradda si loogu bedelo mid xamuul ah tawalda ayaa sheegay in baahida xamuulka ay korodhay sababtoo ah codsiyada ka imaanaya dalalka yurub iyo ameerika ee daabulista shixnadaha sahayda ah ee caafimaadka ee lagula tacaalayo cudurka safmarka ah ee covid sagaaliyo toban ethiopian airlines ayaa lumisay adduun dhan shan boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ah intii u dhexaysay bilihii january iyo abril laakiin agaasimaha guud ee shirkadda ethiopian airlines ayaa sheegay inaysan shirkaddu weydiinsan doonin inay dowladdu caawiso warkii dunidana dhegaystayaal waa nagainta
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo aqhriyey dhegaystayaal halkani waa washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta looga dhawaaqay daahafurka mashruuca xarigga internetka ee loo yaqaano to africa oo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu dheer xargaha internetka ee badda hoosteeda la marsiiyo adduunyada kaas oo isku xidhaya yurub bariga dhexe iyo lix iyo toban waddan oo ka tirsan qaaradda africa mashruucan oo ay iska kaashanayaan shirkadaha kale ah china mobile international facebook m t n global connect orange s t c telecom egypt fordofon iyo w i o c c ayaa waxaa soomaaliya wakiil uga ah shirkadda dalcom oo iyadu horey soomaaliya u geysay xarigga internetka ee badda hoostiisa mare ee fabric optiga loo yaqaan maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee nairobi kula xiriiray maxamed axmed jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda dalcom soomaaliya waxaana uu ugu horeyn weydiiyey in uu faahfaahiyo xariggan internetka iyo waxa uu yahay xarigan xargihii horeeto ee wadanka la geeyey waxay ahaayeen xargo gaagaaban oo rijinka layskula xirayay marka hadda waxaan aan keenay xarig ka weyn kii horeeto oo soconaya ilaa yurub africa oo dhanna isku xiraaya xariggii hore oon dhamaynay wuxuu ahaa mid kasoo bilaabanaya south africa halkaas yurub ka aadayay laakiin qaaradda africa oo dhan iyo yurub toos iskuma xirmaynin waxaan kusii xirmi jirnay keebalo kaleeto oo ka yimaada asia yurub u gudbayaan kusii xirmi jirnay laakiin hadda waxaanu naqshadaynay oo aan dhammaystirnay keebal cusub oo africa intuu ka bilowdo yurub toos u aaday marka waa meelihii lasii mari jiray ee dhexe ee internetka culeyska ka dhigi jiray baa laga baxay oo dhan dhammaan waxaa laga saaray wixii xarumo dhexe oo lagu sii tallaali jiray ama waxaa loo yaqaan cross connectiga iyo kabala kaloo laisku xirxiri jiray intaas oo dhan meesha way ka baxeen wuuna ka capacity weyn yahay kii horeeto waxaana markan cabalkana oo ayagana uga duwan yahay technology cusub oo casri ah oo technolojiyadii ugu dambeysay ee kebalada badda hoosteeda lagu dhigo ayaa loo adeegsanayaa yaa mashruucan gacan ka geysanaya oo ka qayb qaadanaya mashruucan waxaa hadda gacanta ku haya lix shirkadood oo waaweyn oo caalami ah ayaa gacanta ku haya shirkadda ugu horeysa oo qeyb libaax ka qaadanaysa waa shirkadda facebooka oo rabta in ay si lixaad leh ay qaaradda africa usoo gasho inta inta kaleeto oo oo hadda shaqadaanayto gacanta ku hayaa waa shirkado waaweyn oo africa sida vodacom oo africa xoog uga shaqaysa shirkada la yiraahdo m t n oo ayadana africa si xoogle uga shaqaysa shirkada la yiraahdo sacuudi telecom iyo egypt telecom oo ayagana bariga dhexe iyo africa xoog uga shaqeeya waxaa kaloo ku jira maaragtay shirkada la yiraahdo west indian ocean cable company ama wyoc oo ayadana shirkad ay leeyihiin operatora africana oo ay ku jirto shirkada dalcom oo africa ayadana xoog uga shaqeeya marka dalcom waxay matalaysaa soomaaliya oo cablekan ay gaarsiinaysaa dalcom waxay matalaysaa waxay ka mid tahay iskaashatada weyn ee wyoc waxayna u matalaysaa wyoc iyo cablekan guud ahaanba soomaaliya ayay u matalaysa marka marka waxa hadda la loonjigareeyey oo oo la bilaabay ma in mashruuca soomaaliya ay ku biirtay lix iyo tobanka wadan ee ka faa'iidaysanaya ma fiiladii baa dhegeysteedii la bilaabay waxa la bilaaba maxay yihiin
waxaa la bilaabay waxa waaye cabelka naqshadiisii ayaa waxaa lasoo waday muddo sideed iyo toban bilooda laba sano ka hor ayay bilaabatay hadda waxaa la dhamaystiray naqshadiisii waxaa la bixiyey contractigii lagu dhisi lahaa cablekaas oo qandaraaskeedii baa la bixiyey waxaana loo dhiibay shirkad faransiisa oo la yidhaahdo alcatel lucen waxaana marka hadda bilaabanaya dhismihii cablekaas oo ka kooban soddon iyo toddoba kun oo kilomitir ah bad a maraya ugu dambeyntii jaamac maxaa faa'iido u leeyahay mashruucan soomaaliya oo kale haddaad fiiriso soomaaliya wuxuu leeyahay faa'iido weyn oo weyn ayuu u leeyahay soomaaliya wuxuu ku xirayaa dunida inteeda kaleeto iyada oo aan meel dhexe loo marin wuxuu fududaynayaa maanta in yurub oo cablekan maadaama uu yurub meelo badan waddamo badan ka gelayo inay yurub iyo muqdisho ay toos isugu xirmaan wuxuu keenayaa capacity weyn oo yurub ka soo baxaysa ama dunida inteeda kale ka imaanaysa imaanaysa magaalada muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan taas oo noqonaysa in dhaqaalihii waddanka ama waxaa la yidhaha digital economy ama dhaqaalaha digitalka inuu kor u kaco oo horumar weyn ay soomaaliya ka samayso dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca ganacsiga iyo guud ahaanba dhinaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurkaba qiimaha wuxuu hoos ugu dhici doonaa inta hadda uu joogo boqolkiiba shan boqol ayuu hoos u dhici doonaa kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda dalcom ee soomaaliya waxa uu u warramayey wariyaha v o e da maxamed colaad xasan
shalay soomaaliya waxaa lagu xusay sanad guradii toddobiyo toddobaatanaad ee ku soo wareegatay aasaaskii ururkii dhallinyarada ee xurnimadoonka ee s y l waxaana ay ku soo aaday dhallinyaro aan faraxsanayn iyo xilli qaar badan oo ka mid ah oo awalba shaqo la-aan ahaa hadda ay ku dhibaataysan yihiin saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka covid sagaal iyo toban kuwooda shaqo abuurka samaystay ee ku shaqaysanaya mootooyinka loo yaqaano bajaajta oo hadda magaalooyinka soomaaliya si weyn looga adeegsado ayaa saameynta dareemaya sida uu kusoo warramayo wariyaheena v o a cabdicasiis barrow oo warbixinta nooga soo diray muqdisho
waxliyada ugu badan ee uu qaado macaamiisha raacda bajaajtiisa maxamed axmed xasan oo ku nool magaalada muqdisho mootadan waa halka uu ka soo galo dhaqaalaha nolosha labadiisa qoys waalidkii iyo waxbarashada carruur la dhalatay hase ahaatee hadda waxa uu wajahayaa dhaqaaliyare xooggan maadaama la fasaxay badi shaqaalihii dowladda ardaydii dugsiyada iyo sidoo kale jaamacadaha maxamed axmed xasan aad ayuu uga walaacsan yahay xaaladda dhaqaaliyari ee la wajahayo waxna uu aaminsan yahay in arrimahan ay salka ku hayaan dhibaatada dhaqaale ee covid nteen uu ku hayo soomaaliya xagga coronaviruska iyo bandowga haddaan ka hadla dhaqaalaha bajaajka aad uu saam ugu yeeshay sababtoo ah xilligii hore waxaan heli jirnay iyagaa dhaqaalo nagu filan oo mootada amba guriga biilkiisa ku filan hadda waxay kaliya ay kusoo ekaatay guriga amba xitaa shidaalka mootada kaliya bis sababtoo aan waxa yeelayo bandowgii iyo dhaqaaladii magaalada oo yaraaday xagga ardayda waxaa yeelan xagga iskuulaadkaiyo iyagana aan furaynin xagga diyaaradihii wixii weelbaarri oo dhima wada xiran marka haddii hadda bandooga xataa nooga dhigi lahay tobanka dambe ramadaanka xilaa afar saac noola gaarsii laha xataa inkastoo maadaama hadda uu laba saac yahay laba saacadood kulanteed xoogaa faa'iido dhilaan kasii heli lahayn maalin kasta qiyaastii siddeed saacadood ayuu bajaajkiisa kaxeeyaa marka laga yimaado hoos u dhaca daqligii soo geli jiray waxaa jirta halis kale uu wajahayo taas oo ah iyadoo muqdisho uu kusii baahaya xanuunka covid sagaal iyo toban haddana kama muuqato isticmaalka afxirka iyo gacmogashiga loogu talagalay kahortaga xanuunkan
ma samaynin mararka qaarna wadadu ku yar sameeyaan laakiin dabcan waxaa ku samey weysaa waxaa golofiska magaalada ku yar xaggii nadaafadii magaalada iidana ku yar haddii aad samey lahayd golofiska waa kugu yiriya hal xabdaa soo qaato uu ka wasaqooba asigaa jermiska dilaa sooma dabcan haddii aad samaysada golofaskii gacmaha sidana sidoo kalantood magaalada golofaskeeda wuu yaryahay saamka geedka sanka lagashana wuu yaryahay marka haddii xataa dabcan lasoo badi lahaa xagga dowladda wacgelinteeda ay soo diri laheed oo waslaaadi usoo badi laheed macquul waa isticmaalku oo badan lahaa markaas soo ma
marka laga yimaado dhallinyarada ku shaqaysata bajaajta haddana magaalada muqdisho waxaa ku yar dadka macaamiisha ah ee isticmaala mootooyinka inay muujiyaan wax taxadar ah si lamida darawallada ayay iyaguna wax walba u yihiin sidii hore dadka qaar waxayba kuu sheegayaan in iyagoo og dhibaatada xanuunkan jira uu leeyahay ay haddana wax walba caadi u yihiin cabdiqani abuukar xasan oo doonaya inuu bajaaj ka raaco iskoyska namber afar ayaa v o e da u sheegay inuusan hadda dan badan siin xirashada waxyaabaha looga taxadiro covid sagaal iyo toban
aniga ka shaksiyan mootobajaajka waa raacaa waan isticmaalaa magaalada meelaheeda kala duwan ku tagaa balse laakiin ka shaksiyan aniga weligay facemaska hal maraan isticmaalay halkii marna naqaskoo igu xiray kadibna waa iska tuuray laakiin dad isticmaalaa waan arkaa dad galofs isticmaala waa arkaa inkastoo laakiin bulshada inta badanba dadka bajaajyada raaca siday dadku su dhex socdaan boqolkii la dhihi kara hal laba saddex ilaa adiga uu badnaan shan ayaa isticmaala maxaa la yidhaahdaa facemaska mase golofska lagu arkaa inta badan laakiin bulshada inteeda kaleeto way isdhex joogtaa way isdhex socotaa haddana wax dhibaatana ilaahay micnaha ma tuso kolley aragtida intaas waa aniga doctor cabdixakiin cilmi oo ka mida dhakhaatiirta ka howlgala mid ka mida cisbitaalada muqdisho ayaa waxa uu aaminsan yahay in dadka ka shaqeeya kaxaynta mootada loo yaqaano bajaajta iyo macaamiisha raacdaba ay halis ugu jiraan coronavirus marka la eega taxadir la-aanta jirta laakiin waxa uu sheegay inay ka khatar yihiin kuwa basaska dadweynaha isticmaala sababo la xiriira kala badnaashiyaha gaadiidka dadka ay qaadaan awgeed bajaajta keliya haddii aan eegno dhankeeda yani way ku jiraan halis badan way ku jiraan maxaa yeele maanta dhan waxay la kulmayaan dad kala duwan oo qabo cudurkii badanaha boqolkiiba sagaashan transbutishka maanta xamar la isticmaalo oo marka wadooyinka xiran yihiin iyo roobkan isan u da-aan wax ugu badan oo la isticmaalo waa bajaajta even xataa dadka xanuunsan isbitaalada loo qaada ayagaa qaada marka waxay ku jiraan halista koobaad ama safka hore ama inay ayaga dadka qaasiyaan iyo in ayaga dadkii ka qaadaan cudurkii oo ah maxaa yeele maanta ugu yaraan boqol qof oo kala duwan ayuu qaadaya qof walbana waxaa laga yaabaa inuu salaamo ama soo bajaajta meesha laga koraayo birta uu qabsado yani qofkiina wax protection uusan jirin oo baalki maaska oo haysan hand sanitizer uusan haysan wacyigelin xataa aysan jirin oo qofka uusan fahansanayn waxaan inuu ay wax muhiim yihiin oo laga gaashaanto dowladda soomaaliya oo kaashanaysa warbaahinta maxalliga ah ee dalka waxay waayadii ugu dambeysay samaynaysa wacyigelin ku aadan xanuunkan hase ahaatee dadka qaar uma muuqato khatarta loo sheegayo waa sax waa runta waa dhici kartaa laakiin aniga bajaaj dad lama raaca aniga keliyaha bajaajka raaca ka shaksiyan qofna ilama soo raacda laba ilama soo racda saddex ilama soo racda marka bajaaj raaca shaksiyadeyda iyo ninka tarawulku iga sii jeedo marka saas awgeed ma aaminsan in wax khatar iga soo gaarayso laakiin dhallinyarada ka shaqaysa bajaajta ayaa qaba qaarkood dareen ah in cudurkan uu yahay mid halisa waxayna la kulmaan maalin walba sheekooyin cabsi geliya oo weliba shaki ku abuura
shakiyaa kugala waa cabsana war maxaa dhaca hergab leeska ka yahay bis no waxaa xakamayba mid kalaa soo qaadaysa wuu qufaacaa asaa camal no waa xoogaa hergab feeraha xamnaayo adiga shakiyaa ku galaayo dabcan inkastoo bulsho badana ku dhex jirtaa mid jirnaa soo qaadi kartaa mid fiiba soo qaadi kartaa intaba waa isku soo dhex darsoomi karaan dabcan caawo ummad aan ka soo qaado liido kow munkuu bilaabanayo coronaviruska oo handhisa waxaa dhan saa camal wuxuu no hergab leeyahay waay maxaa haddii horgabka waxay ka badan yihin dhistaadi ku hayso waan kuu soo istaajinaa waan kuu istaajinaa kada gaariga markaa soo dhammaysto waxaaga soo raac may uula caadiyan ahay hadda waa deganaa xaaladdeeda waa degan tahay guud ahaan soomaaliya dad kor u dhaafaya kun ruux ayuu haleelay covid sagaal iyo toban tobannaan ruux ayaa u dhintay iyadoo weli uu dalka ku sii fidayo islamarkaana maalin walba wasaaradda caafimaadku ay soo bandhigayso kiisas hor leh oo ah dad qaaday coronavirus cabdilcasiis barrow v o a
haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid nteen ee dunida waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan in ka badan afar milyan iyo bar qof ayaa guud ahaan dunida uu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo dad kor u dhaafaya saddex boqol oo kun oo qofna ay cudurkani u dhinteen maraykanka ruushka iyo britain ayaa xagga hore kaga jira liiska tirada dadka ku dhacay cudurka coronavirus maraykanka waxa uu cudurkani soo ritay dad ku dhow hal milyan iyo bar qof ruushka oo la tuhunsan yahay inaysan xaqiiqda ka sheegin tirada dadka uu haleelay cudurka covid sagaal iyo toban ee wadankeeda ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay ku dhowaad laba boqol iyo lixdan iyo saddex kun oo qof dalka britain oo kusoo xiga ayaa diiwaan geliyey in ka badan laba boqol iyo soddon iyo sideed kun oo kiis oo cudurka covid sagaal iyo toban ah daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digaysa in ku dhowaad ruux bilyan qof ay gaari doonto in ugu dambeyn uu cudurka covid sagaal iyo toban ku dhaco dunida oo dhan waxaa kaloo ay daraasadu ka digtay in dad gaaraya boqol iyo konton kun oo qof ay afrika ugu dhiman doonaan cudurka covid sagaal iyo toban haddii baytri aan tallaabooyin deg deg ah oo taasi lagu baajinayo la qaadin daraasadan oo jimcihii shalay soo baxday laguna daabacay majalada caafimaadka ka faalloota ee b m j global health ayaa muujinaysa in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunkan ay yaraanayso meelaha ka baxsan afrika gaar ahaan yurub iyo maraykanka dalka eritrea ayaa jimcihii shalay waxa uu soo wariyey war wanaagsan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhammaan bukaanada uu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban gudaha dalkaasi oo gaaraya sagaal iyo soddon qof ay ka wada bogsadeen qoraalka ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay intaasi aysan ka dhignayn in la isdhigto oo taxadarka la dabciyo dhanka kale dalka talyaaniga ayaa saxiixay wareegto ogolaanaysa safarada dalkaasi lagu galo iyo kuwa looga baxo kuwaasi oo bilaabmaya saddexda bisha juun ee soo socota safarada gobolada dalka talyaaniga layskaga kala goosho ayaa iyana isla wakhtigaasi bilaabmi doona in ka badan koob iyo soddon kun iyo lix boqol oo qof ayaa talyaaniga ugu geeriyootay cudurka covid sagaal iyo toban ku dhowaad laba boqol iyo afartan kun oo qofna waa uu ku dhacay laakiin dhowaanahan tirada dadka uu soo ridanayo coronavirus ee dalkaasi ayaa hoos u socotay dalka ingiriiska ayaa ku biiray dalalka ku dhawaaqay inay u tababarayaan eeyaha wax uriya inay sheegi karaan dadka sida viruska corona waxaana eeyahan loo isticmaali doonaa garoomada diyaaradaha iyo meelaha kale maraykanka iyo faransiiska ayaa horey ugu dhawaaqay mashruucan oo kale ma ahan wax ku cusub caafimaadka horey ayaa eeyaha loogu tababaray inay uriyaan dadka ay hayaan xanuunada kansarka kaadi macaanka iyo weliba cudurro kale coronavirus ayaa dhinaca kale sii wiiqaya dhaqaalaha dunida waxaana wadamada qaar sida jermany oo kale ayba ku dhow yihiin inay galaan marxalad dhaqaale oo murugsan inkastoo xayiraadaha la dabciyey meelaha qaar ee yurub haddana dalka norway ayaa sheegtay in dalkaasi xayiraadda ay kusii jiri doonto ilaa bisha agosto ee sanadkan dhinaca kale mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka golaha wakiilada maraykanka ayaa shalay meel mariyey sharci lacag gaaraysa saddex trilyan oo dollar oo ah xirmad dhaqaale oo lagu kabayo dhaqaalaha waddanka maraykanka waxaase dadka wax cudurso ay sii saadaalinayaan in sharcigani uusan mari doonin aqalka sanadka oo ay xukumaan jamhuuriyiinta oo u arka sharcigan mid siyaasadaysan oo qayb ka ah ololaha doorashada ee maraykanka aad buu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo inoo soo diyaariyey wararka kooban oo ku saabsanaa cudurka covid nneteen ee dunida haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle
waxaanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonnaa caabuqa covid nteen oo saameeya dunida oo dhan meelaha uu sida gaarka u taabta waxaa ka mida duulimaadyada caalamiga dadyow badan ayaa ku kala xaniban dunida soomaaliyana waxay ka mid taha meelaha uu sida gaarka u saameeyey barnaamijka waxaa marti noogu ah axmed macalin oo ah maareeyaha hay-adda duulista saadaasha hawada soomaaliya oo arrintan si gaara isha ugu haya tan iyo marka arrintan ay bilaabatay aad baad u mahadsantaha maarey soo dhowow mahadsanid cabdiqaadir iyo bahda v o a bal markaad noo koobto soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay dhanka duulimaadyada caabuqa covid nteen dunida aad kala siman tihiin bal noo soo koob cabdiqaadir sida aada la socoto cudurkani wuxuu joojiyey dhammaan duulimaadyadii rakaabka ahaa ee isaga duuli jiray dunida kadib markii la ogaaday in uu yahay aalada kala gudbisa cudurka oo wadan ka qaada oo wadan kala geysa marka matalan markii aan kusoo qaato duulimaadyada hawada soomaaliya mari jiray bishii august oo kale two thousand nineteen haddaan kusoo qabto sideed kun iyo qadaadiic duulimaad ayaa hawada soomaaliya marayay december ilaa december twenty twenty nineteen waxaa marayay diwarda u dhigmaa sideed kun lix boqol iyo toddoba iyo toban ayaa bishii december maray january sidoo kale febrary sidoo kale bishii marso ayay hoos u dhac bilaabeen oo lix kun iyo siddeetan diyaaradood ee hawada soomaaliya martay bisha abril oo hadda aynu soo dhaafnay may ayaan ku jirnaa bisha abril waxaa martay hawada soomaaliya kun iyo lix boqol iyo afartan iyo afar diyaaradood marka sideed kun iyo kun iyo lix boqol waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare soomaaliya kasoo gun geli jiray bishii augusta laga soo bilaabo oo dakhliga soomaaliya ay lasoo wareegtay kala soo wareegtay hay-addii jimciyadda qurumaha ka dhexaysay ee keo laba milyan iyo boqol iyo labaatan iyo afar kun ayaan august dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii february oo twenty twenty ahayd waa laba milyan ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii maarc ayuu wax yar hoosu dhacay oo oo hal milyan iyo shan boqol oo kun uu tegey bishii abrilna saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix kun ayaa dowladda soomaaliya usoo xarootay marka waa dareemi kartaa saameynta uu dhaqaale ahaan iyo diyuuradihii hawada marayay uu ku yeeshay sidaasi lamida diyuuradihii deganayay dhammaan garoomada soomaaliya laga soo bilaabo bishii abril dhammaadkeedii bishii march dhammaadkeedii garoomada oo dhan way xirnaayeen marka laga reebo diyuurado yar oo keenayay dadka soomaaliyeed oo ku xaniban dunida dacladeeda sidoo kale wadamada caalamka dadka oo muwaadiniintooda uga xaniban gudaha dalka soomaaliya laagyo yar ayay usoo direen marka passenger movementga ama dhaqdhaqaaga rakaabka iyo gudaha dalka soomaaliya bishii maarta dhammaadkeedii april iyo bisha may inta ka tagtay waxaan dhihi karnaa zero ayuu ahaa wax dakliyana dowladda soomaaliya kama soo guray taa bedelkeedii waxaa socday dowladaha rakaabka oo xawaanka daawooyinka iyo raashiinka iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah nolosha bini aadanka kala waday dunida oo dhanna soomaaliya lamid ayay ahayd oo dowladaha xamuulka way duulayeen
waan gartay maaraya saameyntan dunidoo dhan bay taabatay laakiin si gaara adinku hawadii wakti fog xiray oo bilowgii go-aanka qaatay haddana duulimaadyaa jiray muddo dhexdaas waxaa jirta in diyaaradaha qaarkood ay aada duulimaad u sameeyeen dhinaca hargeysoo kale su-aalo badanaa ka jiray caabuqa covid nneteen-na saameyn buu yeeshay marka hadda diyaaradaha soomaaliya yimaadaahi waa kuwa noocee ah
diyaaradaha hadda soomaaliya yimaadaa oo basengera maba jiraanba daraadoo kale waxaa kacday ethiopian airline oo american mission ay qabsadeen oo dadka muwaadiniinta maraykanka qaadayay sidoo kale waxaa jira hadda codsi miiska noo saaran oo fly dubai ay rabasho rabto inay soo celiso dad muwaadiniina oo soomaaliyeed oo imaaraadka ku xaniban sidaasi lamida turkish airline waxay keentay dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo ilaa konton iyo qadaadici gaaraya iyadoo xaggana ka qaaday muwaadiniintii turkiga ahaa marka flyda noocaasa mooye flyg caadiya oo socdaa ilaa hadda ma jiro hadda shalayto iyo daraad wiigan dhexdiisa waxaan dareenay dhinaca hawada kororsiimo xagga diyuuradihii basengerka xalayta oo kaleeto hawada soomaaliya waxaa maray air franca martay oo basengera moritiusa martay reunion diyuuradaira itixaadiya qatar airways oo u socota brazil marka diyuuradihii oo dhan dib ayay usoo laabanayaan waxaan rajaynaynaa annagoo qadarinayna dhaqdhaqaaqa afar iyo labaatankii saac ilaa afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay hawada soomaaliya ka dhacayay waxaan rajaynaynaa oon qiyaasaynaa dunida oo dhan inay isku furmi doonto dhamaadka bishan may ilaa iyo bishan juun ee soo socota maalmaha ugu horeya inay dunidu isu furmi doonto oo dhaqdhaqaaqa basengerka uu badan doono hadadan aan kula hadlayo hawada soomaaliya waxaa ku jira ilaa toddoba diyuuradood oo rakaab ah oo u socda johannesburg iyo singapore iyo entebe diyuurada u kala socda ayaa hadda hawada ku jira
waan gartay waxaa duulimaadka sameynaya waa diyaaradihii caalamiga ahaa dalal kale ku jeedaan go-aankiinan dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adan qaabilsane madaxda ka tahay goormayd hawada furaysaan wax go-aan ama wax idin degsan oo siyaasada ma jirta
waxay ku xiran tahay go-aanka in la furo hawada wasaarado badan ayuu maaragtay uu khuseeyaa oo maaragtay si collective decision oo dad badan go-aan la wada leeyahay la wada leeyahay waaye wasaaradda caafimaadka oo kale ugu muhiimsan in cudurkii oo hoos u dhacay kaysas cusub aan lasoo sheegin maalmahan waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha keenaya in hawada xildhibaanka saaran la dabciyo oo xildhibaad dhaqdhaqaaqa baatanjirka oo bilaabo wadanka dariska ama ee kenya sidoo kale xildhibaada ka jirta maalintii khamiista ee soo dhaafnay waxay yeesheen shir deg dega oo ay kasoo qayb qaleen dhammaan shirkadaha diyaaradaha iyo eerboorada dadka maamula civil aviationka oo kasoo qayb galay marka waxay ku jiraan in shuruuc la dejiyo saamaxaysa in cudurka la controolo oo cudurka uusan faafin sidaa awgeedna dhaqdhaqaaqi rakaabka uu bilaabo sidaas lamid ah dowladda soomaaliya lafteeda waxay ku jirtaa dejinta shuruuc annaga lafteena dhowr shir ayaan galanay hay-adda dowlista iyo wasaaradda gaadiidka iyo shirkadaha diyauradaha iyo dhammaan dadkan stakeholderska loo yaqaano oo xalna degan shiro badan ayaa yeelanay shuruucdii waa la developay review ay ku jirtaa oo dib eegis ayaa lagu samaynayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maarata dunida keyrkeena aan la jaan qaadno laakiin hadda sida ay tahay dhammaan wadamada dariska aan nahay marka laga reeba ethoobia weli way xirxiran yihiin wadanka imaaraadka waxaan arkayay diyuradaha kasoo kacaya inay abudabay kasoo kacayeen oo dubai aysan kasoo kacayn marka dubai waxaan arkayaa in xildhibaadii weli sideeda u saaran tahay laakiin abudabi xoogaa yaro dabaca uu ka jiro marka waan gartay inta arrintan ay jirtay maaraya waxaa dhacay shil diyaaradeed oo weli aan meel jihadeeda la aadin arrintii berdaaloo kale maxaa nagala wadaagi karaysaa maadaama arrintan adigu aad si gaara mas-uuliyaddeeda leedahay ood madax uga tahay
wuxuu ahaa runtii afartii bisha may diurad siday marayaalka laga galo kaneecada iyo daawo oo shirkada yira intersos oo talyaaniga u waday oo subaxdii kowdii iyo labaatan iyo afar daqiiqe inta ka kacday labadii duurnimay waxay degatay baydhado haafay ku dejisay kadibna bardaale inay inta kale ku dejisay ayay ahayd marka nasiib daro bardaale markay diyaaradii deganaysa ayaa dhibaatadani dhacday marka baaritaankii hadda ayuu bilaabanaya annaga maalintii dhacdayba waan tagnay maalintii ku xigtay safiirka safiirka labada wadan ee dariska safiiradeeda labada wadan ee dariska nahay wasiirka iyo anigaba wafti balaaran aan ku tagnay meesha marka waan soo aragnay diyaaradda sida ay u taal xaaladu ay tahay waxaa good news oo ama akhbaar lagu farxa ah black boxkii diyuuradda sida ay ahayd ama flatka sida uu ahaa lagala socon karo iyo flat day ku arkay labadaba waxay ku jiraan meesha u dhow qeybta dambe ee diyuuradda qeybtaas way fayoobeed marka waxaan rajaynaynaa hadduu laa yiraa annagoo maaragtay si wadajira oo transparency oo dadka dhan ay arkayaan inaan soo saarno berita ama saa dambe hadduu laa yiraa kadibna ayaga la akriyo sababta rasmiga diyuuradda keentay inay burburto in markaa kadib aan shaaqina haduu laa yiraa laakiin baaritaanku wuu socdaa wuu bilowday waxaa isku xire ama coordinatorka ah wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada insha allahu tacaala si fiican ayuuna ku socdaa dhammaan dowladaha dariska ah nala ah civilizationalada qayb ayay ka yihiin waan gartay su-aasha ugu dambeysa adoo iisoo koobaya waxaa igu maqaal ah in marka laga yimaado garoomada muqdisho hargeysa boosaasiya garawe inta kale bayleedooda isticmaalaan qaab indhaindhayn ah markay degayaan taasna ay keenayso in khatartu ay badan tahay ma runbaa warkaa mase waxbaa ka jira
runtii horta garoomo badan because wadanka waad og tahay isu socodka dhinaca dhulka aada ayuu yaryahay marka taasaa waxay keentay in tuulo kasta ama degmo kasta oo yar oo aan hore garoon u lahayn inay air street waxa loo yaqaano oo garoonka u eg ay samaystaan oo jaay ah si ay diyurada u degtaan marka meelihii oo dhan shaqaale laga wada geynin hadda hay-adda waxay tababartay soddon iyo laba garoon ayaan shaqaale u tababaraynay shaqaalihii tababarkii way dhamaysteen qaybtii practicalkaa u dhineed oo towerka inaan saarno oo ay dhamaystaan kadibna aan u celinno soddon iyo labadaas garoon marka wax cudurkan ayaa yimid kadibna saameyn ayuu nagu yeeshay tababarkiina meeshaas ayuu ku hakalay asagoo heer gabagaba ah maraya insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in aan ka baxno garoon diyuurgala degato oo aan joogin nin dawlada haga uusan joogin inaan ka baxnaa doonaya marka taawara ma jiraan ma- garoomadu taawara ma laha
garoomo badankood aan taawar laynaa jira badankood oo garoomo badan oo taawar lay way jiraan laakiin eh, garoomo aan taawar layna way jiraan iyagana oo airstreamyo yaryar oo sida hadda kan en, u- en, eh, dardaal oo kale Eh, taawar ma lahan Eh, airstream yar oo magaaladana magaalo iska yar waaye Eh, garoomada yaryarkaana waxaa muhiim ka dhigay safarka dhulka oo ciriiri ku jira marka baylotku wuxuu isticmaalayaa eh, xariir toosa uu la hadlayo dadka dhulka jooga saabal ay ku degaan
xiriir oo dadka dhulka jooga lala sameeyaan way jirtaa oo waa loo sii sheegaa dadka waa loo sii digaa sidii maamulada eh, ka jira meelaha ayaan maarata u dhex marnaa laakiin suun waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaah soddon iyo saddexdaa garoono markaan shaqaaladana aan tababarka u dhamaystirno oo aan shahaadooyin ku qaybino in aan ayagoo shaqaale hay-adda ah aan ku celino garoomada hadduu ilaa yidhi aad buu u mahadsan yahay axmed macalin maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya ayuu ahaa oo marti noogu ahaa barnaamijka martida ee mikrofoonka v o a intaanu kumidi doono barnaamijka lamida nabadi aad baad u mahadsantaha maarey
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa
adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogtaad ee qawrgaay
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a inta qaranku fooraro dadkayguna fidhiid yaajahliguna u foofiyo furumaha colaadaha dal fogaadi maayee iga jooji fiisada fadlan samir walaale gabar xiriir naga dhexeeyey ayaa i tiri haddii alla ku rafiisaan kuu soo dirayaa ka soo bax dalka oo ayadu dibadda ku maqneed anigana waxaan islahay dalku hadduu degi doonaaho inaan waa qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan cismaan cabdilaahi guure iyadoo abwaanku qaybtan inagula wadaagi doono gabaygaasi iyo weliba rajada uu markaasi qabay ee ka maanacday inuu fiisahaasi aqbalo islamarkaana uu ku dhoofo hase iga dardaarana ayaan ku hollinayaay odow gacmaaninsaysan odow isku iili waayay waxaa kaloo aad barnaamijka caweyska washington ku maqli doontaan fanaanka cabdirasaaq anshaxa oo isaguna inala wadaagi doona xisooyinka qaar ka mid a heesihiisa caanbaxay ee uu muddooyinkii u dambeeyey soo saaray
nasri wayne nasiib waa soco way barwaaqeeda libin hormad iwaarisaan rabow ku weydiistay oo dhaxan waa iyo arur wiilka hayn culay waqtigu isamadan rabow weydiistay abwaan baa wuxuu yidhi halkeed ka gashaa silsiladaas waa kan wuu ducaystay haddana wuxuu yidhi maalmihii wanaagsanaa waa kan way soo socdaan oo waxa weeyaan weli een, macnaha ducadii buu sugaya haddana waa kan yidhi een, waxa weeye een, haddaan helay een, wuxuu yidhi halkaas arsaanqad ilaahay horta mungu weydiisan barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey soomaali badan ayaa u soo hayaabay qurbaha iyagoo ka soo cararay deegaanadoodii ay ku noolaayeen islamarkaana qofba isagoo waayihiisa laabta ku haysta uu haddana wax gaara ku sababeeyey waxa keenay inuu qurbaha u soo tacabiro iyadoo dad badan oo kalena ay uba badheedhaan jid halistiisa le si ay mar uun u galaan dalalkaasi qurbaha bal haddaba dhegaysta ka waran iyadoo xaalada deegaanka aad ku nooshay aanay xasiloonayn amaba aanay deganayn haddii lagu soo bandhigo fiise aad ugu soo dhoofto mid ka mida dalalka horumaray hase yeeshee aad ku gacan saydha adiga oo weli ka rajo qaba in duruufta aad markaasi ku jirta ay wax uun iska bedeli doonaan islamarkaana ay arrimuhu hagaagi doonaan aan soo dhoweeyo abwaan cismaan cabdilaahi guure oo ah abwaan iyo weliba suxufi ku nool magaalada muqdisho oo isagu qise waayahan aynu ka soo hadalnay la halmaasha gabay ka curiyey isagoo inala wadaagi doona gabaygaasi oo la magac baxay iga jooji fiisaha waxaana uu abwaanku magaalada muqdisho ugu warramay waryahayaga xasan kaafi qoyste iga jooji fiisaha gabay la yiraahdaa ku jira gabayadaadii iga jooji fiisaha maxaa ula jeeda iga jooji fiisaha qoyska wuxuu ahaayey haddii alla kun iyo sagaashan iyo kowdii xilli dalka dhibaato badan oo ay ka dhacday oo dowladdiina ay burburtay dagaalana ay ka socdeen hase yeeshee aan rajaynayay inuu xasili doono haddii alla kuu ron yahay aan weli rajada dowlad la-aantu aysa dhiman ayay ahayd marka gabar xiriir naga dhexeeyey ayaa i tiri haddii alla kuu ron fiisa kuu soo diraya ka soo bax dalka oo ayadu dibadda ku maqneed marka anigana waxaan islahay dalku hadduu degi doonaaho inaan dalka sii joogo aan dadka wax la qaybsado ayaan aad u danayhayay marka gabadhaas ayaan kula hadlayo oo aan lahay haddii alla kuu ron yahay dalkoo nabad aan isu imaan doonnaa waa tahay iyadu waxay rabtay gowre inaad dibadda ay ku wado halkaas aad eh, macnaha barnaamijkiinni iyo sheekadiinni jacaylka aad ku wadataan adiguna waxaad door bidaysay inaad dalka sii joogto waxaad rajo ka qabtay in dalku ay nabad ka dhalan doonto gacal kala fogaado oo ku farxdaya adduunkaoo midba feer ka joogo dhambaal fiinu qaadiyo fakis iyo telefoon fariin kama dhammaatee facaytaan ka doortay filsanay jacaylkiiyo fallaadha waan u simanoo amba way ugu faafaya inta aadan fududaan fiisana aadan soo dirin bal u fiirso warkayga fajaxna yaanu kugu noqon kadib waxaan uga sheekaynayaa xaaladda dalka ka jirtoo dhan xaaladda dalka markaan uga sheekeeyo iyo sida aan damacsanahay iyo waxa aan rajaynayo intaba waxaan ku soo dhammaynaya inta qaranku fooraro dadkayguna fidhiid yaajahliguna u foofiyo furumaha colaadaha dal fogaadi maayee iga jooji fiisada fadlan samir walaale waa gartay marka maxaad ku bilowday gabaygaagii qoyse waxaan ku bilaabay
gacal kala fogaado ku firxaday adduunko midba feer ka joogo dhambaal fiinu qaadiyo fakis iyo telefoon farriin kama dhammaatee inta aada fududaan fiisana aada soo dirin bal u fiirso warkayga fajax ayaanu kugu noqon filsanay dalkeennii fal gumaysi aasiyo fulkaanaa dilaaco waa laysku faagto dhiig baa fatahayo qaraxii markuu fiday qolo weliba foolkeed fardabaas u fuusho foolxumada qabiilkiyo fakhri baa la magan galay ileen lagama fiirsane burcad feen ma reebtee farataysi iyo boob filanwa ayaa dhacay foolxumada adduunyada lafangoro qofkii galay qaar baa ku faana oday fiiro dheer iyo caqil garasho feejigan fakarkii duqowdee fidnada lagu daway jiray soomaalidu fir u laheed ma fayooba maantoo waa faaruq madaxii caqligeenni fiicnaa fasaxuu ku maqan yahay haddii lagu faduuliyo laysma feero maantee fartaa laga jawaabaa haddaan kuu fasirotaa faalkaa bakoorada rag baa beenta fidiyo furumaha intaan tegin fadhigay ku diriraan magribaan falkinayaa faataxada ii mara ficil yaab la weeye munkar lama fogeeyo laysma faro macruufko diintan ku faannaba inta badan ma fahamsana fidnadiiyo qabyaaladda faa'iidadeeda aragnaya ka fogaada leeyahay fiidkii ma seexdo facay lama cayaaree sida ruux la falay baan la faqaa naftaydo fakar dhabannahaysiyo faallaynta xaajada faylkii xasuusta dib markaan u fiirsado sida fulay caroodaan faruuryaha qaniina allah faxana ina yahay cusrigaana dul fuulay fudayd baa ka dambeeya fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran oo rabbi waxaan ka filayaa farxad inaan ku kulanne inta qaranku fooraro dadkayguna fidhiid yahay jahliguna u foofiyo furumaha colaadaha dal fog aadi maayee iga jooji fiisada fadlan samir walaalay
haatanna dhegaystayaal waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyo fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali cabdirasaaq anshax waxaana uu fanaanku qaybtani nagula wadaagi doonaa qisooyinka ay ku qotamaan qaar ka mid a heesaha u qaadee sida gaarkaa loo xiseeyo kuwaasoo ay ka mid yihiin heesta ka ilbaxay jacaylkii iyo weliba heesta kale dhowaan uu soo baxday ee nasri waxaanan idinku wareejin doonaa waryahayaga sagal mustafe xasan nuur oo fanaanka magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waraysigan kaga qaaday
dugsiya allo dejiya daalka iga bi'isa daymo qurux ilwaadlo indhaha duwata wiilkooda dujisa hankaygu darmada wara tallaabtayda diibtiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelisa oo halkan ka duunayo halkadiga dareemaysaa idul badan oo ina dabacsano ina dumaraysan waa hagaag anshax heestaasi haddaynu intaasi kaga soo noqono dejiya ay dhagaystayaashu inta badan ku raaxaysanayeen oo kamid ah heesihii aad kusoo caanbaxday ee bulshaduna ay ku baratay inta badan fanaaniinta intaanad kusoo biirin waxaa jira fanaaniin aad fankooda xiiseynayso ama aad aada suran jirtay talow fanaanka hebel haddaad noqon lahayd ama heerkuu fanka ka gaadhay aad ka gaarhi lahayd ma jira fanaan kuu ahaa tusaale oo aad jeclaan jirtay inaad ku dayato ood noqoto wuu jiraa wuu jiraayo waxa weeye xasan aadan haye isku dooq baynu ka nahay xaggaas soo maaha aad iyo aad
xasan aadan horta af soomaaligaan ku bartay Mhm.
ma garatay haye xasan aadan fanaankeliya lama odhan karo Mhm.
nus qarnibu waxa weeye soomaali Mhm.
madadaalinayay haye
haddana weli aalaanka maanta Mhm.
fanaan heesiisa laga xiisan weeye maaha Een, xasan aadan waxa weeyaan anigu wuxuu ii ahaa Mhm.
tilmaan weyn waa hagaag aad baan yaan xiisan jiray waxa weeyaan heesiisa Mhm.
meelo walbana waan ka qaadi jiray waan xa- aad baan xasuustaa yaraantaadina wadigii sheegay iskuulka een, inuu fankaaga qayb ka ahaayo oo aad een, Absolutely.
aad halkaasi ka qaadi jirtay haay Anshax.
igana udgoonkan aqalkoola sara kacaye ay muuday himiladu buuray hiimsa hiimsaha hawdiyuu ka yimid bariimsna madigu ahaa adba hadkici haybadaadu noqotay hodanba Mhm.
yaa salaam maasha allah ilaahay codkaa kuu barakeeyo caannimadu een, dhibaatso iyo faa-iido een, labadaba way leedahay Een, wax ma nooga sheegi kartaa caannimadu waxay ku fiican tahay iyo waxay ku xun tahay
Een, waxay ku wanaagsan tahay Mhm.
waxaan odhan karaa waxa weeye waa respect aad iyo aad haa Mhm.
nin waxay ku xun tahay waxa weeye Mhm.
haddaan maanta suuqa isagaa wax kasoo iibso Mhm.
kasoo iibsan kari maayo haye oo way u adkaanaysaa ma garata xataa sidii dadka kale ula gorgortami kari ma may waxay yidhaahdaan inaanu yeelan bay noqonaysaa Mhm. haddaan lagugu sii dallicinba may iyada markii la arkana dhabar weye maaha xataa wixii dadka laga siin jiray lama odhanayo marka horta halka iyadaa dhib baa naga haystaa ma garatay Een, dumarku iyagu miqaan bayba xidhan karaane Mhm.
dee anigu xilli gooraan waxa weye intaan tago meheradaan wax ka iibsado Mhm.
goor igu dambeysay ma garanayadi haweenkaas wax noo soo iibiyeen mooyaane meherad intaan tagadee wax alla waxaan kula waxa weeyaan aan ka iibsan karay ma jirto ma ma jirto marka waxaad leedahay waa in niqaam dhinaca hadday raggaa la dantu soo igu saaro.
qasabtana Mhm.
wixii la yidhaha inaan dhiiboon bay noqonaysaa Haye.
wakaa waa hagaag Mm.
Een, heesahaagu waxay isugu jiraan jacayl een, waano inta badanna waxay u badan yihiin een, anshaxow heeso ka hadlaya wacyiga markaasi jira ama bulshada ayay ka hadlayaan heeso badanna waxaa jira maxaan idhahdaye bulshada een, tusaale u noqonaya een, oo aada u fara badan markaynu kuwaasi xagga dambeynu ka dhigan doonaa bal dhinaca waxaynu yaro geli doonaa heesaha daadiska ah ka ilbaxay jacaylkii ayaan markaa Mm.
jecelay bal inaynu soo qabanno
ka ilbaxay Mhm.
Een, sida ka ilbaxay waxaa sameeyey xasan saleebaan haye dhuxul Mhm.
laxankana alla naxariistay marxuumkii baa lahaa Maxamed Maxamed Miir, Miir.
Allah yarxamo.
haa Mhm.
muusiguna ciiltiran buu ahaa Mhm.
Een, waxa weeye xilligan waxay ku timid qiso noocee ku timid waxay ku timid horta heesta marka hore aan layma samayn Mhm.
Een, balse iyada oo la tirinayo oo macnaha loo qorayo fanaan Mhm.
ayaan maqlay sax
kadibna ereyo ka mid a Mhm.
ayaan in badan markaa kala bixi waayay maskaxdayda haye laba sano kadib waxaan waayey heestii oo soo baxday iyo heestii oo la hadalhayay mid toona waan waayey haye waxaan isku dayey inaan awaanka ku yidhaa nin hees baa jirta noocaas oo samaysay maxaad ku ilowdeen haye oo hees aada culus lahayd oo magarata heesaha qaaliga ka mid ahaan lahayd Mhm.
hees weyn hadday tahay maba ilaaweyn buu yidhi awaanku maxaa ka mid ahaa haye ka yilbaxay aan ooye Mhm.
adoon iyo ogsooneyn haye arrinteeda goortan ergaan diran jira haye markaas wuxuu yidhi waxaad ku qortaa facebooka xilligaa dadkaa soo dhigin jiray boostiyo facebooka Mhm.
bal ka ilbaxay ku qor baan ku yidhi haye deetan ka ilbaxay ku qoray haye waxaa soo baxay sagaal iyo toban kun oo booster Mhm.
oo dadku markaa xilliga ay soo dhigteen haye deetana wuu qaadan waayeen heestii buu igu yidhi iska daa fanaankii aan siiyey xilligaasoo waxaad samaysaa anaa isaga wax kale u samaynaya heestan adiga godkan ka soo saaree adigu qaad adigu qaad haye heestii baa maxamed alla naxariistaan u keennay haye deetana laxan buu saaray markaa Mhm.
saasay ku timid heestaas maasha allah Mm.
heestaas ayaynu usii dayn doonaa markana dhagaystayaasha dhagaysa habboon
كالبحر جعلكي كالبحر كالبحر كالبحر جعلكي درتاي أدمي جري كالبحر أمان كانت كاغورن جري كالبحر كويري اللي ما أنكاسو كالبحر كويري اللي ما أنكاسو كلب حيس موجي والموجي كلب حيس موجي والموجي اندالي دررتا سيدي لفتونا يا مركاجا أمركاجا فولين جيري كلب حي كلب حي حفاظي وأقل كاس وشاي irdii sukuurta kulkuul sugi jiray ka ilbaxay
n wahgaag anshax n heesahaagu runtii kala xiisa dhac ma laha heesiba hees bay ka daran tahay ilaahay codka ku barakeeya ayaanu ku leenahay n marka la yidhaahdo anshax adigu n bulshadu sibay ku aragtaa adiguna sibaad isku aragtaa sax n qaab nooceeya ayaad isku tilmaami lahayd haddaan ku idhaahdo istilmaan marka anshax la yidhaaho Mhm.
inaadara wanaag ma isku tilmaami laha
Haye, xagga magaca
Yeah.
Mhm.
Eh, dabeecad ahaan qof nooceeyaad iskula muuqataa adigu
anigu waxaan iskula muuqdaa waxa weeye sida magacaygu yahay haye
hayo layguma ammaanin dabeecad xumo aada iyo aad haa inta badanen anaguna ku aragnay runtii waxaa tahay qof degan oo ixtiraam badan Een, bal waxaan jecelahay heesihii dhinaca wacyigelinta ahaa Mm.
ee aad ka samayso weliba heesihii een, ugu shidhnaa aan idhaahdo sanadkii ugu dambeeyey een, oo aad baraha bulshada u qabsaday oo soomaaliduna aada uga soo falceliyeen Een, heesta nasri heestaasi muuqaal cajiibaad u samaysay dareen cajiibaad ka samaysay bal dareenkaasi noocu ahaa iyo een, qaabkaad ku keentay een, fiidyowgii aad u samaysay qaabku ahaa bal ayaan doonaya inaad anaga iyo dhegaystayaasha noo sharaxdo Eh, waa sax sayalay Mhm.
horta waxaa jiraysay marka hore heestu in muddo ay- ayaan hayay haye Een, waqtigii aan heesaha hore ka- soo saari jiray ka horreeyey ayaa waxaa dhacday inay heesaha qaar isu hagaagaan oo silsilad la moodo ay dadku macnaha u qaataan inay silsilad tahay ama si taxana aniga igu soxo oo een, dejiye markii ay soo baxday deetana maalmihii waxnaaba soo baxday haddana haddaan helay baa timiday deetana macnaha dadku waxay u qaateen in ay silsilad oo kale macnaha aan wixii ay noqdeen Kuu way isku socotaa.
xidhmeen haa kadib abwaan baa wuxuu is yidhi halkeed ka gashaa silsiladaas Ee, waa kan wuu ducaystay haddana wuxuu yidhi maalmihii wanaagsanaa waa kan way soo socdaan oo waxa weeyaan weli een, macnaha dacadii buu sugayaa haye haddana waa kan yidhi een, waxa weeye een, haddaan helay taano howlgal haa Mhm.
ee wuxuu is yidhi halkeed ka gashaa haye wuxuu is yidhi "Ee, mar hadduu ilaahay gabadhi weydiistay Mhm.
oo waayihii iyo waxa weeyaan haddana wanaagiina uu sugayo Mhm.
misena haddana uu gabadhiina helay Mhm.
Een, wuxuu yidhi halkaas arsaaqad ilaahay horta mugu weydiisay haye ma garatay haye markaa qaybta harsaaqada lagu weydiinaya Een, haa wuxuu yidhi waktigii Mhm.
iyo waayihiina kagama hadal Een, wuxuu yidhi deetana arsaaqadii markuu iyo waktigii ilaahay u weydiiyey ayaa wuxuu odhan doonaa macnaha ilaahayow waa adigii isiiyey yacni een, gabadhii wanaagsaneed een, halkii ducadiina iyo aqbalay xulgayaan diin wacan dhaqansan iyo weyhadigidhaya idejiye farxadii wada ugubiyo wadna lala tiirsha warsan weersan quruxliyo ihaga jacayli waraabsha gob wacadle wehel daacadii reersan ilawaaba hankaaba waayihii adkaa iyo wiiqeyn iga maydha adaa waaxid iigu deeqon weyne ku mahadshaaye macnaha dejiya Mhm, maasha allah ma fahantay Mhm.
Ee, wuxuu leeyahay markaa mar hadduuna ilaahay weydiisan een, arsaaq arsaaq ilaahay haduuna mar weydiisan waxa weyan inuu xumaanta ka celiyo ilaahay mar haduuna weydiisan inuu een, waxa weeyaan uu de aakhira de adduunkun waxa weyan ma garata deetana ilaahay wuxuu markaa ducadii ku galay inuu ilaahay jannadii weydiisto uu arsaha waasaca weydiisto uu weydiisto mid uuna ku kibrin صح ma garate Haye.
mid uuna ku kibrin هيا een, waxa weeyaan uguna mahadnaq uguna uguna mahadnaqo macnaha gabadhii wanaagsaneedu siiyey ما شاء الله ducadii macnaha ilaahay marka hore ka ducaystay Mhm.
waa kan u aqbalay buu yidhi هيا ما شاء horta الله saasay marka heestaas ku timiday Mhm.
Een, kadib waxaa igu dhashay inaan sameeyo jiliinkii fideogeeda هيا Een, marka fideogeedii een, haddii sidii horta aanu rabnay Mhm.
boqolkiiba een, shan iyo lixdan bay noo qabsoontay هيا Een, waxaana noqotay mid dadka wada حسيان xiseeyaan ama wada qancisa Mhm.
Een, waana duruuftii oo duruuftii way ku jirtaa wixii Mhm.
Een, duruuftan adagi Mhm.
waa duruuf waxa weeyaan bulshada haysata ma garatay Mhm.
bulshada Haysata.
mid haysata anigu dee een, fan baan ahaa xilligaas duruuf noocaas imay haysan Sax.
laakiin nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waanay lumisaa Een, boqolkiiba waxaad odhanaysaa walaal markaad eegto een, bulshadeenna ninku maalinka ka xeerhelo waxa weeyaan yuu kabraya صح oo waxaad arkaysaa isagoo ku deganaya masaakiinta Mhm.
isagoo shalay tole eegin wuxuu ahaa Een, markaas jiliinkeeda waxaan ku saleeyey bulshada iyo waayaha صح saas adigoo soo shaqeeyey oo maxaan idhahdaa soo dhididay Soo oo geerash rafaaday.
kasoo shaqeeyey absolutely oo haddana maxaan idhahdaa aad arkayso gabadh maskiina oo haa anigoo subaxii kasoo baxay gurigayga gabadhayda qura- bilaa quraaca kasoo baxay Mhm.
ayaan waxta wixii aan soo shaqeeyey ba waxaan arkayaa qof maskiina Mhm.
oo anuan xoogsanayaba Mhm.
isagu toogsanaya haye
deetana waxaan isleeyahay een, sii qofkan Mhm.
anu isaga waan siiyey laakiin waxa weeye een, diinteena sheegaysa Mhm. waxaad haysatay inaad wax ka inaad bixiso inaad wax ka bixiso Mhm.
Een, iyadoo oo kii wax haystay uu- uu waxba siin laayahay Mhm.
baa een, waxa- waa- way ku damqaysa markaa waayo isagu baahida wuu ilooba adigu se waad garanaysaa de way ku haysaa Waa- oo saacadaas i haysaa de Mhm.
marka sababtaasaa ee waxa weeyaan aan ugu salaynay ما شاء الله inay waxa weeyaan wacyigelina noqoto Mhm.
marka walaal heestaasi saasi qis- ku timiday macnaha qisadaasi ku timiday Mhm.
silsiladaas abwaanku rabay inuu ku galo Mhm.
Ee, anu saasaan u turjumay Ee, eryadeena waxaa iska lahaa ee, siciid talsame laxankeeda cabdi saxan qudaar baa lahaa oo macalinkaygiya codkan adaa isku laba rogaya muusiguna waa ciiltire
nasri weyni nasiib waa soco wagibar waaqeeda libi muxamad iwaarisaan rabow ku weydiistay oo dhaxan waa iyo aruur wiilka hayn culay waqtigu isamadan rabow weydiistay
dhegaystayaal qayb kaloo kamida waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda gudahana barnaamijkeenni intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waa la lumsaaye idan xanuunka iyo wiicin baan rabow ku weydiistay adduun laba laba wada jiro koy carab ku weegaaday ayaa waswaasiyo ifakalada wiilka keliyaadii xulgayandii wacan dhaqansan iyo weexad iga dhaya itajiya farxadii wada ugubiyo wadna la dhatirsha warsan weersan quruxdii ihaga jacaylni waraabsha gowacad weeweel daacad iyo teersani lawaaba halkaabaa waihii adkaa iyo miiqaniga maydhaa
dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan garabey daanduley iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadan uu inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere maxamed colaad xasan uu isku soo dubiriday ayaa intaasi nagaga dhan tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
warsan weersan quruxdi ihagajacaylmi waraa